Ku-dhacyada waxaa sababay dadka xoola dhaqatada ee saamaysay abaaraha ee labada dhinacba isku guur isku guurguur ah oo isku soo guurguureen oo daaqi iyo biyaha darteedii gaar ahaan xagga daaqa maadaama baadku aada u yaraaday dartiiba la isku dhacay waxayna sababeen adigu wax saas ah oo ay sababeen ma jirto laakiin dhaawac yar yar oo ay isgaarsiin way jirtaa arrintaasna islamarkiiba ka degma ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka dawlad ahaan baa loo gurmaday si fiican baa loogu kala dhex galay labada maalmood si fiican baa loo xalilay hadda xaaladana waqti xaadirkan taagannahay xaaladana waa mid aada u xasilan xaaji ismaaciil dadku waxay leeyihiin qaarkood tay waxani wax ka dhaca inta badan daaq maaha ee waa dhul doon labada dhinac waxay isku hayaan waa dhul ayay leeyihiin arrintaasi maxaa ka jira arrintaas waxba kama jiraan cid dhulka la doonayso ma jirto degaan walba etoobiyaanka sanadka tisiga etoobiya kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii baa la kala xadeeyey xadkiisuu leeyahay cid aanun garanaynin oo hadda dhulka la doonayso ma jirto kaliya dadka maadaama dal qudha ay wada yihiin oo dad qudhahna ay wada yihiin marba baadka dhinac uu jira way isku dhex guurguuraan isku dhex guurguurkan baadku aada u yaraaday dartii unba u dhacday mooyaan ma jirto arrin dhuldoona ama wax kalaha ma jirto hadda kahor waxaa jirtay in dawladda deegaanka soomaalida iyo deegaanka oromada iyada oo ay dhexdhexaadinayso dawladda federaalka ah marar badan ay arrintani ka fadhiisteen ilaa iyo heer federaal marka arrintan waxay u muuqataa mid soo jiitamaysay hadda ma is leedahay waa lasoo afjari karaya arrintan saanay mar kale u dhicin waa sax labada dhinac ee maamulka labada dhinac oroomiya iyo kenya soomaalida baa intaan gacan isqabsanay ee odayaashii oo culimaaudiinkii iyo wixii o dhan ba intaan isku keennay ayaanu xalinay oo waa la xalilay hadda odayaashii iyo shacabkii ayaa la kala dhex socda wax xoolaa laqaadana ma jirin marka horeba hadda kule isku dhacyadii khilaafkii hadda si fiican buu loo xalilay waa loo gurmay